kulankan waxa ay kuyooniska qoyan bulshada degmada warshag ee gobolka shabeellaha dhexe iyo ujeedsiyahay in bilaanta degmada yogeebfayle ku qaadan qoondada bilaanta ee golo deegaanka iyoona dhowaan la filaa in degmada warshag laga doorado doono xubno golo deegaanka ee degmada walibana kulanka ku qayb galay ururada bilaanta degmada odayaalka dhaqanka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda ankoreen gudoomiyaha bilaanta ee degmada warsheeg iyo odayaalka dhaqanka ee degmada waliba iyo ku codsatay in bilaanta lasii qoondada iyo ka leeyin golo deegaanka ee degmada waxaan leenahay odayaasha dhaqanka codsi ah aan ka codsanayna hadduu ilaahay ka raali noqdo in golaha deegaanka haweenka xaquuqda ay ku leeyihiin inay naga siiyaan hadduu ilaa yiraaho ilaa iyo lix ka badan maba dhihi karna inaa helayn in kalena ilaaha yaqaano insha allahu inay ku dadaalaan dhanka kale wasiiru dowlaha wasaaradda arrimo guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay inay muhiima taa in bilaanta lagu garabsiiy horumarinta degmada maanta wixii qaldama annagana markhaatiaan ka nahay ina idink idinka timid ilahayna waa idinku xisaabtamaya midda kale oo ah gabdhaha xigmadda gabadhan waa ku jirtaa wiilna waa ku jirtaa ma ahayn in la yidhaahdo boqol kiiba soddon halla keene waxay inaa idin keentaan gabdhaha gabdhaha waxaa waaye gabdhaha waa gabdhahaynii iyo hooyooyinkaynii iyo xaasaskaynii iyo walaalhaynii idinkoo ugu danayaysiin degmada adeega la siina loo bixinaayo inaad gabdhaha ugu mudan keentiin ka dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimo gudo ee dowlad goboleedka hirshabeelle cabdiraxmaan daahir iyo odayaalka dhaqanka ee degmada kala dardaaramay in bilaantayo siyan qoondada golo deegaanka ee degmadiyo ka leeyiin maamul degmo oo council ah oo degmadan yartaa oo hadda khayraadka badanna ah sagaal xubnood cidda ka heshay inay saddex gabdhood ay kuraas sii wayso mana aqbalayno mana kala shaqay karno waanawaa nagala shaqaynayaan waana dowladnimadeenna ilaahay ama kanaysiiye degmadan inay jifo walba ay sagaal xubnood qaadato sagaalkaas xubnood waxay lix raga waxay qabo waayeen saddex gabdhood ma qaldi karaan maamulka hor haddaa idinka sheekeeyo koob iyo labaatanka qofood waxaa ka shaqa badnaa hal gabar wixii hadda ka dambeeyo warqadaa derbiga lagu dhejiyey qolo walba sharcigaasi u hoggaansamaysa insha allah maanta wixii ka dambeeya waxaan rabnaa odayaasha warshiiq oo hadda aan casuunay oo halkaan fadhiyay iyo kuwa bannaanka jiray iyo kuwa counsilkan iskale dhammaantiin waa idiin mahad celinaynaa wax badanoo ka wanaag badanaan ka wada shaqayn doonnaa wixii aan ka wada shaqaynana waa ka mahad celinaynaa wixii aan naga qaldamona shaydaanay ka sugnaatay wixii aan saxnana ilahay aan ku mahadcelinaynaa wixii oo naga dhacaahuna bilaadan aan nahay oo qaladaade ina laga saxa aan ogolnahay